waxaa sharaf inoo ah inaan maanta halkan ku soo dhoweyno guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare mudana senator abshir maxamed axmed oo u yimid howlo shaqo u soo gaaray deegaamada gelmudug khaasatan xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka gelmudug cadaado senator waxaan ku leenahay ku soo dhowo deegaanka sidaan ogsoonnahay senatarka de waa meeshii laga doortay shaqooyin badanna awal hor hore uga hayey haddana wuxuu u yimid in shaqo kale uu ka qabto insha allaahu dee annaguna waa soo dhoweynaynaa waxayna ila tahay dee senator dadkiinna iyo dalkiinna waa idiin baahan yahay soo laalaabashadiinna badan iyo imaanshihiinna badanna mar kastoo timaadiinna ummadda waxbaa uga kordhaaya
waa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan soo booqanno maanta magaalada cadaado oo ah deegaan ka mid a deegaanada galmudug booqashada safarkaygu ujeeddadiisu waxay tahay waa waajib ka mida waajibaadkiina loo doortay ee mudanayaasha loo doortay ahaa inay deegaankooda dib ugu noqdaan si ay u ogaadaan xaaladda iyo duruufaha ay ku nool yihiin dadka ay matelaan iyo dadkii soo doortay intaas waxaa dheer waxaan kaloo safarkayga inta aan joogo aan samayn doonaa aan u imaaday in aan furo maktabad u furo degmada cadaado taasoo noqona